way jiraan ajendooyin kale sida amniga qaranka oo la diyaarinayo siyaasadda dowladda ay ku wajahan arrintaasi iyo in laisu la soo hadal qaado arrimaha dib weegista dastuurka laakiin arrinta doorashada ayaa ah arrin aada muhiim ugu ah dalkan marka loo eego in sanadkan la filayo in dowladda cusub lasoo doorto oo marka la gaaro bisha agast horey waxaa loogu heshiiyey qaab doorasho oo loo wada dhan yahay balse doorashadaas waxay u baahan tahay in loo diyaariyo qaab farsamo oo loo wada dhan yahay iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa arrimahaas ayaa runtii si weyn loola faguray oo laisula soo hadal qaaday qaabka farsamo ee ugu habboon ee loo dhaqangelin karo qaabka doorasho ee lagu heshiiyey marka imise maalmood ayaa la filayaa in uu socdo shirkan sidaan kuu sheegayba shirka maanta waxa uu gelayaa maalintiisa labaad waana maalinta la filaya inuu soo gabagababo marka waa shir laba maalmood loogu talagalay inkastoo ajendayaashu ay culus yihiin laakiin waxaa lagu dadaalayaa in maanta shirkaasi uu soo gabagababo haddii waa la yidhaah maadaama aad sheegtay in ajendayaasha ay culus yihiin ma kula tahay iyadoo waxyaabahaas oo idin looga hadlayo in laba maalin keliya lagu soo gebagabayn karo dabcan waan filayaa in sidaas ay noqon doonto waayo shirka markuu furmayo madaxda oo dhan waxaay muujiyeen inay diyaar u yihiin tanaasul inay diyaar u yihiin soomaaliya hore usii dhaqaaqdo inay diyaar u yihiin in arrimaha doorashada laga gaaro xal amaba la keeno qaabkii loo dhaqangelin lahaa marka rabitaankaasi iyo niyadda wanaagsan ay madaxda muujiyeen waxay muujinaysaa in diyaar loo yahay in xal la gaaro aaraada mushkiladaha la isdhaafsan doonana ay noqon doonaan kuwa markaasi natiijadii loo baahana ay kasoo baxda daa-udow shirkan marka uu soo gebagaboobo maxaa ay dadka soomaalida ah ka filan karaan inay kasoo baxaan dabcan dadka soomaaliyeed waxay u dhegtaagayaan madaxduna ay diyaar u leeyihiin inay soo saaraan natiijo ka farxisa oo hore loogu sii dhaqaaqayo amaba yididiilo ku saabsan doorasho in wadanka ay ka dhexayso iyo qaabka loo qabanayo warmurtiyeed ayaana kasoo bixi doonaa shirkani ee ku aadan qodobada markaasi lagu heshiiyo ee ku aadan nidaamka doorasho ee wadanka uu gelayo iyo qodobada kale ee ajendaha u ah shirkan haatan magaalada